Seoul oo high level foramka ah dowlada puntland waa la socotaan waxa weeye shirka siyaasada dowlada puntland kamaynan qaybgelin shirka wuxuu is isugu jiray incentives loogu talagalay waxyaalaha horumarinta ah oo barnaamijkii dhalinyarada horumarinta dhalinyarada soomaaliyeed uu ku jiray uu kamid ahaa barnaamij haweenka ah marka kii haweenkana puntland kama qaybgelin kii magarasa siyaasadda iyo barnaamijyada siyaasadda looga hadlayana puntland kama qaybgelin hase ahaatee waxaa ka qayb galay aniga shirkii qeybta dhalinyarada horumarinta dhalinyarada ah oo khudbadayadii ku aadanayd doorka dhalinyarada puntland halka ay joogto iyo caqabadaha jira aan fursadda uga faa'iideystay aan halkaa fursaddaas ka sheegnay marka waxaa xusid mudan in maanta shirkii furmay la isla soo qaaday oo si cad looga sheegay in waa shirkii siyaasadda aan ka hadlaya in puntland ay ka maqan tahay international communitiga iyo dowladda federaalka kulligeedba in la qiray inay puntland ka maqan tahay sabab cid puntland uga qayb gashana aana jirinin shirkaas wa tahay warbaahinta soomaalida qaarkeed waxay daabaceen wafudda ama wafdiga puntland ee heerka xukuumadeed ee ka qaybgalaya shirka inay ku matalayaan labada shir ee haddaa tilmaanto midna yahay kii siyaasadda oo arrimaha soomaaliya iyo hanaankii doorasho lagu gaaray looga hadlayo iyo kan barnaamijka horumarinta ee new dealka amaba higsiga cusub la xiriira
wal waxaa jiray dadaalo ay damceen dadka qaarkood inay shirkaas malaha ay damceen inaan shirkaas ka qaybgallo qaabka ay u dhigayaan iyo qaabka ay iyagu u jecel yihiin ayaan u dareemaya hadalkaas inuu yahay hadal usoo baxay marka waxaa xaqiiqaa oo waxa waaye aan shaki ku jirin si cad international communitygana nagu sheegtay annaguna aanu xaqiijinaynaa shirkaas inaanu puntland ka qaybgelin oo ayanu ka qaybgelin shirkii arrimaha siyaasadeed oo looga hadlayay shirkii maanta hadalka dhacay kaas ayaa xaqiiqa ah waxaan u aragnaa marka waraan taliyaraad lahayn annaga halkaan shir baan ka qayb gallay shirkaasna ujeedkaasi ku saabsanaa markayda horena kaasuu ahaa jeedkan kordhami shirarka diflamatigaa ah oo shir ganacsiga laftigiisa oo naga horeeyay waa jiray oo shalay dhacay ifantiyadaas magaranaysaa side meetingska ah ayuu ahaa ujeedooyinka noogu muhiimsan inaan fursadda uga faa'iideysano laakiin qofkaygana ma ahayn inaan barnaamijka siyaasadeed kasoo ka qayb galno sababtoo ah haddii aan ka qayb galayna xitaa madaxweynuhu wuu imaan lahaa sidaas darteed ayaan puntland u sheegaynaa si cad inaanu shirkaas ka qayb gelin oo cid matalaysaana aanu fariisan puntland aanu ka qayb gelin wa tahay wasiir sida halkaa hadalkaaga ka dhadhamaysa waxaa jira dhinacyo dabcan idinka dalbaday waftigiina puntland ahaan inaad ka qayb gashaan shirka siyaasadda laftigiisa ma noo sheegi kartaa way jireen dowladda federaalka laftigeeda way rabeen inaan ka qayb galno waxaa international communityga qaarkood way rabeen inaan ka qayb galno laakiin maadaama mowqifka puntland uu horena u cadaa arrimihii laisku hayana aan xal loo helin annaga in inooga banaan tahay ma garanaysaa fursad aanu arrintaas ku fadhiisanaa nooga muuqan marka waxay ahaayeen ma garanaysaaye soo jeedin ma garanaysa dadka qaarkood ay qabeen inay saas ku qurax badan tahay laakiin arrintaasi mana dhicin mana suurtoodin ma garanaysaaye markii hore markii horena ma ayan ahayn sida aan kun ujeedkayga mudahayn sidaas ayaa arrintaasi akhirkii ku gabagabeyday arrintiina kusoo dhamaatay shirarkiina ay ugu socdaan waftigii puntland uusan uga qaybi wa tahay wasiir dabcan shirar kale oo gaargaar ah oo dabcan kaa dhalinyarada iyo la xiriiro oo adinku aad ka qayb gasheen baa jiray oo sidaad tilmaantayna ah midka rasmiga ah ee laydinku xasumay ka qaybgalkiisa dhinacyada kale ee dowlad goboleedada amaba dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo dowladda federaalka cid matalaysay oo ka qayb gashay ma jirta
way ka qayb galeen ha walahi way ka qayb galeen waxaan umalanayaa maamulada qaarkood ma hubo inaanay joogin oo xubnaba kaleyaha inaan imaanin laakiin annaga waan ka qayb galnay agaasimiha guud oo wasaaradda dhalinyarada isboortiga ayaa isaguna sidoo kale shirkii daraa dhacay oo ka kooreeyay ka qayb galay waxaa jira dadka kale oo ganacsataa oo baraandyada ganacsatada oo rugta ganacsiga ay kamid tahay puntland